maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku fulisay xukun toogasho ah xuseen maxamed cabdi nuur iyo abaadil isaaq nuur oo horay maxkamadda ay dil toogasho ugu xukuntay dable daraawiish xuseen maxamed cabdi nuur ayay kowdii abriil sanadii labada kun sideed iyo tobanka maxkamadda ku xukuntay inuu dilay askari ka tirsan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed halka abaadil isaaq nuur ay maxkamadda ciidamada qalabka sida sidoo kale ku xukuntay sanadii labada kun kow iyo labaatanka toogasho kadib markii uu dilay sida maxkamaddu ay sheegtay xaaskiisa xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida maxamed cabdulaahi khaliif ayaa akhriyey xukunka askarta maanta lagu toogtay magaalada baydhabo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanay dable boliis abaadir isaaq nuur soddon iyo kow jir ah ku dhashay baydhabo ka tirsan saldhigga boliiska degmada baydhabo kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuumad maslaxo axmed nuur oo ahayd xaaskiisa taariikhdu markay ahayd toddobiiyo tobankii bishii labaad laba kun koob iyo labaatan dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuumad maslaxo axmed nuur taariikhdu markay ahayd tobankii bishii toddobaad laba kun koob iyo labaatan sidoo kale taariikhdu markay ahayd soddon iyo kowdii bishii saddexaad laba kun siddeed iyo toban waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane dable daraawiish xuseen maxamed cabdinuur nuunow lixiyo labaatan jir ah ku dhashay baydhabo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ay qaybta lixdamaad ku soo eedeeyey inuu si bareera ulakac ah u dilay marxuum ekis xidigla bool maxamed guudow aadan taariikhdu markay ahayd lixiyo labaatankii bishii koowaad laba kun siddeed iyo toban dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogash oo ah qisaastii marxuum ekis xidigla bool maxamed guudow aadan taariikhdu markay ahayd kowdii bishii afraad laba kun siddeed iyo toban xukunsanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdamaad taariikhdu markay ahayd lixdii bishii afraad laba kun siddeed iyo toban waxayna maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar labaad ku xukuntay dil toogasho taariikhdu markay ahayd toddobiiyo tobankii bishii siddeedaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay sagaaliyo tobankii bishii saddexaad laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu wada fuliyey xukunkii qisaasta ahaa kow dable daraawiish xuseen maxamed cabdinuur nuunow labo dable bool abaadir isaaq nuur toogashadan waxay ka dhacday duleedka magaalada baydhabo waxaana goobjoog ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida jenaraal liibaan cali yarow iyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed iyo mas-uuliyiin kale mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo